allaha u naxariistee waxaa shalay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ku geeriyooday caaqil cumar cali feen oo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka soomaaliyeed ee doorka ku lahaa xornimada soomaaliya kontameedyadii marxuumka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaa degmada afmadow ayaa geeriyooday isagoo jira boqol iyo lix sano waxaana dadka yaqaana taariikhdiisa ay sheegayaan in marxuumka uu ka tirsanaa xisbigii leegada ee horseedka u ahaa xorriyadda soomaaliya cabdirashiid cumar feen oo ka mida wiilasha uu dhalay allaha u naxariistee marxuumka geeriyooday ayaa si kooban oga sheekeynaya taariikhda marxuumka geeriyooday walaal innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aabbahay shalayuu geeriyooday haddaan taariikhdiisa kaaga sheekeeyo aabbahay yani wuxuu jiray lix boqol iyo lix sano aabbahay haddaan kaaga sheekeeyo waxyar kaaga sheego shaqadiisii kaaga sheekeeyo ama dhaqan nololeedkiisii aabbahay wuxuu soo maray halkan mareerey buu ku dhashay meesha la yidhaahdo degmada mareerey oo jilib ka tirsan ayuu ku dhashay wuxuu turjumaan ooga ahaa ingiriiskii hore iyo talyaanigii af sawaaxiliga iyo af carbiga iyo iyo iyo af ingiriisku aada u yaqaanay soomaalisoonkii waa kii dhacay ururkii leegada isu taaga xornimada leegada isu taagu kamid ahaa kaalin mug weyn buu ku lahaa kaalin mug weyn buu ku lahaa nin horta macriifka ah soomaaliya oo dhan nin waxeeri raas casheer ilaa raaskii ambooni nin macriifka ah buu ahaa nin maslaxada bini aadamka ah ama maslaxada soomaaliyeed ku cambaxay buu ahaa nin wadaad oo diini ah oo diinta filiyana wuu ahaa allaha u naxariistee marxuum cumar feen oo mar noqday la taliyihii madaxweynihii soomaaliya aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ayaa si weyn loogu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay dadaaladii nabadeed ee dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gobollada jubbooyinka ugaas cumar xiirey waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka in badanna ay soo wada shaqeeyeen marxuum cumar feen
nin halgamaa marxalado kala duwan buu soo maray soonkaa nin laga yaqaanu ahaa kol wuxuu ahaa wakiilka ingiriiskii markuu dalka haystay iyo soomaalida u dhexeeyey buu ahaa haddii geelo la kala qaado hadday dhibaato dhacdo wuxuu ahaa afhayeen buu ahaa wuxuu kala dhexeeyey gaalada iyo iyo soomaalida halkaa deganada ajib u dhexeeyey wuxuu ahaa haddana markii leegadii imaatay halgamaadii leegada ayay noqotay dhulkan aji la yidhaahdo xaggan odayga ugu weynaa buu ahaa isagaa leegada siay kala xiriiri jirtay marka wuxuu ahaa raggii la taliyaha madaxweynaha aadan cadde ragga ugu dhowaa ama talada uu ka qaadan jiray ama warbixinta uu siin jirayna jagadaana wuu soo maray inta anagu aan ka warqabo boqol iyo lix sano yuu ku dhintay cimrigiisuna saasuu ahaa boqol iyo lix qofna wuu ka tegey waxa wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleenba waa loo sheegan jiray kadibna wuu xallan jiray maxaa jira dadkan way wada degi jireen waaga hore dadkan mutuq ma haysan jirin dawda iyo ceelasha iyo waxaasay ku dagaalami jireen marka hadda ninka keliya ahoo nin walbaba loo soo dacwado ahaa oo suldaanka ka sokeeya dadkana nin u dhexeeyo dadka aad u yaqaan buu ahaa marka gartiisana waa lagu kalsoonaa kalsooniduna waxay oday xagga cadaaladda marka dagaallo badan oo dhacay oo beelaha ah ayuu ka soo qayb qaatay oo ama familku ka dhashay ha ahaado ama familada kalena ha ahaado howlo badan buu marka ka qaabtay wuxuu ahaa nin qaamuus ah oo dalka wixii ka dhaca la weydiiyey oo dadku u dhexeeyo qabiil kasta way degaan jubbaland nin lagu arooro ahaa geerida ku timid allaha u naxariistee marxuum cumar feen oo ahaa caaqil si weyn looga yaqaana deegaanada gobollada jubbooyinka ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada gobollada jubbooyinka khadar maxamuud xareed v o a kismaayo